madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa ummadda soomaaliyeed waxa uu ugu hambaliyeeyey munaasabadda maalinta ciidulfidriga ee sanadkan kun afar boqol afartan iyo lix madaxweynaha ayaa waxa uu ummadda u rajeeyey in acmaashii suubaneed ee ay soo sameeyeen bishii ramadaan uu alle ka aqbalo bismillaah alxamdulilaah wsalaatu wasalaamu calaa rasuulilaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan shacabka soomaaliyeed waa alla mahadii inaan soo gudanay waajibkii soonka ee bisha barakaysan ee ramadaan allaha naga aqbalo soonka salaada qiyaamka akhrista qur-aanka iyo sadaqada intaba waxaan idinkugu hambalyeynayaa munaasabadda ciidda barakaysan ee ciidulfitriga ilaahay hana gaarsiiyo ciidan ciiddeeda kale iyo ciido kaloo badanba dalkeenna oo nabad ah iyo dadkeenna oo horumarsan insha allah dhanka kalena ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdi bare ayaa qoraal lagu baahiyey bogga facebook ee xafiiska ra-iisul wasaaraha waxa uu dhankiisa hambalyo ugu diray dhammaan ummadda muslimiinta ah gaar ahaan shacabka soomaaliyeed qoraalkan ayaa waxa uu ra-iisul wasaaruhu ku yiri ra-isul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdi bare ayaa ummadda islaamka gaar ahaan shacabka soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan ugu hambalyeeyey munaasabadda barakeysan ee ciidulfidri sidoo kale qoraalkan ayaa lagu sheegay in ra-iisul wasaaruhu uu si gaara hambalyo ugu dirayo ciidamada soomaaliyeed mudane xamse cabdi bare ayaa ugu dambeyntii shacabka soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan alle uga baryey nabad iyo baraare in ay ku gaaraan ciidan ciiddeeda kale sida qoraalkan lagu sheegay mas-uuliyiinta munaasabadda ciidda ugu hambaliyeeyey shacabka soomaaliyeed waxaa sidoo kale ka mid ah madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mudane axmed cabdikaariye qoorqoor oo qoraal lagu baahiyey bogga facebooka ee galmudug state house lagu yiri madaxweynaha dowladda galmudug mudane axmed cabdikaariye ayaa waxa uu ugu hambaliyeeyey dhammaan muslimiinta meel kasta oo ay joogaan gaar ahaan dadka soomaaliyeed munaasabadda barakeysan ee ciidulfidriga madaxweynaha ayaa ku booriyey dhammaan dadka reer galmudug iyo guud ahaan shacabka soomaaliyeed inay sii joogteeyaan dhaqamada wanaagsan ee aynu mudnaanta siinay muddadii bisha ramadaan ayaa qoraalka lagu yiri kuwaas oo ay ugu horeyso kaalmada iyo sidoo kale gargaaridda dadkeena danyarta ah ka shaqaynta danta guud iyo sidoo kale ducada ku aadan inuu alle noo wanaajiyo dalkeenna naguna gallado amni xasilooni iyo barwaaqo madaxweynaha ayaa yiri walaalayaal innagoo sii wadeyna acmaasha wanaagsan ee ay bixinta sadaqadu ka mid tahay islamarkaana ka duuleynaa waajibka saaran qof kasta oo muslim ah oo awooda inuu bixiyo sakaatulfidriga waxaan idinku boorinayaa inaan garab istaagno ciidamadeenna qaranka sidoo kale mas-uuliyiin ay ka mid yihiin wasiirada galmudug iyo madax kale ayaa shacabka soomaaliyeed iyo kuwa galmudug ugu hambaliyeeyey bilashada bisha shawaal oo qeybo badan oo dalka ka mid a maanta laga dukanayo salaada ciidda waxaa xusid mudan in culimo ku sugan deegaanada galmudug ay sheegeen in maanta ay tahay maalinta soddonaad ee bisha barakeysan ee ramadaan arrintaasi oo muujinaysa in qaar ka mid a shacabka reer galmudug ay maanta oogi doonaan salaada ciidda halka qaar kalena ay dhammaystirayaan bisha ramadaan